caasho walaal runtii wax sahla ma aha inta badan in caruur da-yaroo shan sano iyo lix sano iyo toddoba sano iyo ilaa iyo tobanka kuwan loo yaqaano iclaamanta iskuulka dusiga hoose aado way adag tahay inay boqol kiiba boqol sidii aan doonayna raacaan way adag tahay aad u adag tahay inta badan ardada dusiga dhexe ilaa iyo sare jaamacadda iyagu wax dhibaato ay kama jiraan waxa uun dhibka ka jira waxaa weeyaan kuwan dusiga hooseoo tobanka sano ka yar ilaa iyo shantan sano jira weeye marka siyaabo badan ba maaragtay cunugiina ma xamili karayo inuu maanta oo dhan iskuolkii eight hours u joogaya minimum wayna adag tahay inuu maaragtay wixii qaato oo waalidkana waa ogyahay marka iskuullada waxa iyaga looga baahan yahay iyo wasaaradda waxbarashada iyo tan caafimaadka inay bixiyaan guidance iyo talooyin bixiyaan waxyaabaha ugu fiican oo lagu waxaan kara gaar ahaan kuwan kejiyada iyo koowaadka iyo labaadka oo aada dayar waxay noqonaysaa un magaranaysaa had iyo jeer in maxaa magacaada numberkii ardada galaaska labaatan iyo shan ama labaatan la gelin jiray in laga yareeyo oo laga dhigay ilaa iyo toban ama toban iyo laba ama toban iyo afar oo deedna magarantaa loo sameeyo waxaan loo yaqaano social distancega loo sameeyo la kala fogeeyo yay noqonaysaayo galaaskii halka macalin joogi jiray in iminka loo qabto macalin kalento oo kaaliyo oo ilmaha mar walba xasuusiyo wixii waa caruure oo tilqaa-in bay waxay u radaan xasuusiyo inuu bahalka gaso marka walaal waa caamiliin aada u dhib badan oo runtii xataa iskuullada culays dhaqaale ku hayso waayo waa in galaasyadii waagi hore meesha galaaska k g-ga labatan shan u ahaan jiray hadda waa inay galaas kala helaan weeye waa inay qof qof kaloo dhagaal helaan weeye marka camalihii sahal ma aha aad bay u adag tahay runtii waxyaabaha aan sameyna waxaa hadda annaga kamida matalan oo dadka aad aan ugu sheegna ma garanaysaa in cunugii mar walba la xasuusiyo mar walba cunugii in la xasuusiyo mana dhacayso in ma garanaysa hal cunug keligii kursi la fadhiisiyo waxay noqonaysaa in un qof dhex joogo la xasuusiyo waa camalid aad u aduga dhib badan ee sahal ma aha marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu soo celinba cudurkaano sanadkaana sahal nagu daya ilahay ka caadi yaan ilahay ka baryaynaa laakiin walaal wax sahal ma wax sahlan ma aha culayskeeday leedahay waa gartay waadna ka dhawaajisay markii hore iskuullada caadiga intaan xanuunkan coronavirus uu soo bixin waxaa laga yaabaa carruurta inay shan shan afar afar saddex saddex miisaska u fadhiistaan laakiin hadda sida muuqato waxaa laga yaabaa in arday walba uu kursigiisii fadhiisto afkan uu u xirnaado maskaxiyan markaad fiiriso caruurta psychology ahaan maxaa dhibaatay gaarsiin karta arrintaasi cudurkan sidiisaba qof yar iyo qof weynba dhibaatooyin badan buu la yimid dhaqaale iyo nafeed iyo ma garanaysaa maxay haddaad kaad ka hadlayso psychologiga oo cilminafsi uu la yimid oo aada u fara badan waayo dhaqanka bini aadanka caadada ay lahaan jireen buu bedelay oo si kale u bedelay marka waxyaabaha si arrinta caruurta looga yareeyo waxaa kamid a in marar badan la socodsiiyo howlweyga lagu socodsiiyaa kamid a si ay culayska iyo brasharka badan looga yareeyo waxaa kaloo kamid a researchkii hadda ciyaartii ma jirto laakiin iskuolka banaankiisa lagu soo socodsiiyo at least ten to fifty minutes ay soo qaataan ilaa iyo shan iyo toban daqiiqo iyana qaab kalento culayska lagu yareeyo we weeye waxaa intaa uheliso haddii la heli karo iskuullada qale ay resources ama dhaqaala noocaas leeyihiin waxaa jira meelo mataqaanta centers waxaa jira magaranaysa maxay ilmaha u yaalo lab computer mataqan technology yaalaa jiro oo cunugii maaragtay la gelinayo wixii cilmi aha meesha loogu shubayo program ahaa taa xataa qudhigeeda culayskii way yaraynaysaa cunuga hadda jeer inuu macallin wax u akriyo bahalkiina uu qabo sanka ugu xirnaado culayskaeday leedahay laakiin markuu technologiga la tacaamilo kalenti waxaaga waxaad moodaa inuu ka tegayo breshar marka siyaabo fara badanoo noocaas unbaa lagu sameeyaa laakiin sidaan kuu sheegay cuude walaal culayskeeda ayay arrintaa leedahay wax sahla ma aha arrin qof un ababiye ama hooyo unba arrintaa macallin unbaa dareemi karo aad iyo aad bay u culustahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka subxaana watacalana mar badan uso ilahay ka baryan insha allah aamiin markaad fiiriso carruurtan yaryar iskuulladay joogaan ma tallaalla waxaa laga yaabaa inkastoo iskuulladii ay aada u dadaalaan macalimiinta ay leeyihin waxaan hubinaynaa inay tallaalan yihiin oo dadka tallaalka gaaro oo dhan oo iskuulka imaanaa inay tallaalan yihiin laakiin intan yaryare tallaalka aan gaarin inay la ilaaliyo marka ma jirtaa halis ka imaan karta caruurtan yaryare hadda iskuullada ku noqonaysa waalidiin badan baa ka walaacsan caruurtan aan tallaalaynay laabanaya inkastoo la yiri waa la kala fogaanaya afkaa lasoo xirnaya haddana weli taasi waxaa laga yaabaa waalidiin badan inaysan qancin maxaa u sheegi lahayd waalidiinta ama ma jirtaa wax aada u sheegi lahayd oo waalidiintaasi inay sameeyaan ay tahay waa run aniga waxaanahay waalid sida adigaba walaal aasha u tahay waalid xaqun u leeyahay waalidka inuu walwalo oo arrintaa aada iyo aada ma garanaysa xaq buu uleeyahay wuxuu kaloo waalidka xaq uleeyahay ma garanaysaa inuu jawaabo waafica ka helay iskuolka ilmihiisu marka aadayo la tashado iyo wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada intaba uu ka warhayo uleeyahay marka waxyaabaha hadda u muhiimsan garoonda hadda waalkan u sheegay waxa weeye annaga islaamana alxamdulilah wixii qadar ah iyo ma garanaysaa lama diidiyo wuu imaanayaa laakiin waa in waalidka qudhingiisa caruurta uu door ka ciyaaray iskuolka bay iska kaashadaan sidii cunuga isaga ee loo badbaadin lahaa oo wacyigelinta aada loo siyaadin lahaa inta badan ilmahana sidaas sheegtay afkaana loo xiro lanana kala fogeeyo laga hubsado iskuullada ay aadayaan ilmuhu inay leeyihiin resources ama ay leeyihiin dhul ballaaran oo ilmaha ku kala kaxayn karaan ilaa hadda waxaaba iskuulladii qaar waa iska yar moogta marka waalidka waa inuu arrintaa hubsadaa in cunugiisa la siiyo safety la siiyo ee loo xaqiijiyo in intii karaankooda ee sida wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka ku bixinayso la qaadanayo cunuga yarka ee basin sidaan hadda kuu sheegayey in aan meel hal meelo qura lagu hayno cunugii meelo kala duwan la socodsiiyo si uu haw waxda u qaato waxaan rabaa inaan ku raaciyo sidoo kale dadka soomaalida walaal iyaga qudhigooda xataa waalidiinta ilmahaba iska dhaafi waalidiintii xataa in badan oo kamid a hadda magaalada aan joogo gobolkan joogo ohio magaalada columbus gobolka ohio in badan oo kamid a tallaalkaa ma aaminsana oo mabata istallaalinba sababtaana waad qadan kartaa ummadeenna iyo shacbigeenna wadada hadda jeer ma garanaysaa maxay magaca warka maaragtay aan cilmiga in loo sheego qaato weeye marka hadda carruurta annaga waxaaba nooga daranba waalidiintiya in badan oo kamid a tallaalnaynba maxaad kula talin lahayd marka waalidiintaasi waxaan waalidiinta kula talin lahaa waxaan ahay ababiye waxaan ahay macallin sida caadiga inay dhegaystaan dadka professionalka ah ee khubarada ah ma garanaysaa maxay magaca saraakiisha caafimaadka ee talooyinka wanaagsan ay maalma bixiyaano inay tallaalka qaataan midka hore iyo kan dambaba qaataan waa laba weeye qaataan si markaas si aan u badbaadino caruurtii horta gurigii waa in laga helaa taawa waalidkii qudhigiisa talaalka iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka waddanka marka waalidka soomaaliga waxaan kula talinayaa insha allahu waxba dhibaato ma ahanin horta asaga tallaalka uu qaato markaa kadib aan carruurtii u imaanaynaa qeyb bay ka tahay si aan carruurtan cuduradan uga celino hadda aan ka wawarsanan aniga ad ka wada hadlayna caaisha waa in waalidkii qudhigiisii waataa u qaataa tallaabo qaadaayo qudhigiisii asaga caafimaadkiisii isduraa weeye therefore markaa cunugii kama walaynin lakin hadduu waalidkii ma garanaysaa cudurkii aanu asaga tallaalkii qaadanin haddee dhibaato kalentoo meeshay taallo weeye oo nagu siyaasan weeye marka waxaan ka codsanayaa ummadda soomaalida ee qurbaha ku nool ee xaqa u leh ama ma garanaysaa maarata waaji heli kara tallaalka waa inay qaataan ama ha joogaan north america ama ha joogaan yurub